أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ku dhowaad toban askari oo kufaarta xabashada etoobiya ka mid ah ayaa bakhtii dhaawac noqday qarax ka dhacay degmada qansaxdheere ee wilaayada baay dagaal culus oo lagu jabiyey khasaarana lagu gaarsiiyey maleeshaadka murtadiinta ayaa maanta ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe dowladda xabashada etoobiya ayaa mar kale ku celisay inay ka go'an tahay qaadashada badda soomaaliya bulshada ku dhaqan degmada jilba ee wilaayada jubbada dhexe ayaa goob fukaaraha ku daawaday filimkii kataabel akhbaariyaha ku soo bandhigtay weerarkii cagmarinta ah ee deegaanka harboole salaadiinta iyo waxgaradka bulshada degmada kansuume ee wilaayada jubbada hoose ayaa bogaadiyey weeraradii cagmarinta ahaa ee ka dhacay deegaano hoos taga magaalada kismaayo maleeshaad murtadiint ka tirsan ayaa tiri dad shacab ah si bareer ah ugu dilay deegaano ka tirsan wilaayada hiiraan ee bartamaha dalka soomaaliya mucaaradka dowladda riddada ee turkiga ayaa gebi ahaanba diiday inay dowladdaasi ciidamo turki ah u soo dirto dalka soomaaliya
بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin arbaco ah taariikhda hijiriguna ay tahay siddeed iyo tobanka bisha muxaram kun afar boqol lix iyo afartanka qodobadii warka duhurnimo ugu door koroona ayay intaasi ahayn haatan isagii oo dhan ku dhowaad toban askari oo kufaarta xabashada etoobiya ka mid ah ayaa bakhtii dhaawac ku noqday qarax ka dhacay degmada qansax dheere ee wilaayada islaamiga baay warkaasi warbixin kale oo ku saabsan dagaal culus oo lagu jabiyey khasaarana lagu gaarsiiyey maleeshaadka murtadiinta oo maanta ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe waxaa inoo haya walaalka xasan cabdiraxmaan abu xasaan geesiyada islaamka ee ka howlgala wilaayada baay ayaa sii xoojiyey howlgallada kala duwan ay la beegsanayaan kufaarta afrikaanta iyo maleeshiyaadka murtadiinta degmooyinka ay xabashada itoobiya kaga sugan tahay wilaayada baay waxaa maalmahan kusii xoogeysanayay weerarada mujaahidiinta iyo qaraxyada sida tooska loogu beegsanayay xabashida kuwaasoo ay ka dhasheen khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac howlgalkii ugu dambeeyey ee ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyaan wilaayada baay waxa uu ahaa weerar qarax ah oo ay la beegsadeen ciidamada xabashada itoobiya ee kusugan degmada qansax dheere waxaana weerarkaasi qarax ah ka dhashay khasaare soo gaaray xabashada itoobiya inta la xaqiijiyay waxaa weerarkaasi qaraxa lagu dilay shan askari oo ka tirsanaa xabashada itoobiya halka saddex kale oo isla itoobiyaan ahna lagu dhaawacay shabeellada dhexe maleeshiyaadka murtadiinta ayaa shanshada looga jebiyey dagaalo saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay degmada rindurgood ee wilaayada shabeellaha dhexe dagaaladan oo ahaa kuwo laisku adeegsanayo hubka noocyadiisa kala duwan waxaa ka dhashay khasaare soo gaaray murtadiinta tiro askar ah oo ka tirsanaa maleeshiyaadka murtadiinta ayaa lagu dilay dagaalka kuwaasoo meydadkooda ay kaga carareen goobta dagaalka iyadoona sidoo kale ciidamada mujaahidiintu ay gacanta ku dhigeen hub iyo saanad ciidan oo murtadiinta laga furtay shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada kufaarta afrikaanta ee deegaanka laanta buure isla shabeellada hoose waxay ciidamada mujaahidiintu xalay weerar ku qaadeen isbaaro maleeshiyaadka riddada u tiilay duleedka deegaanka laanta buuro inta la xaqiijiyay dhimashada waa saddex askari oo murtadiin ah dhaawacna waa laba kale oo isla murtadiin ah qadhimada waa saddex qori oo akay afartan iyo toddoba ah iyo booshashkooda bakool waxaa faahfaahin laga helayaa khasaare murtadiinta lagu gaarsiiyey dagaal xalay mujaahidiintu ay ku qaadeen saldhigga murtadiinta ee degmada xudur hal askari oo murtadiinta ah ayaana ku dhaawacmay weerarkaas gedo ciidamada mujaahidiintu waxay xalay weerar ku qaadeen askarta xabishada itoobiya ee ku sugan garoonka diyaaradaha ee magaalada garbaharreey ee gobolka gedo isla gedo gelinkii dambe ay shalay waxay ciidamada mujaahidiinta al-shabaab weerareen saldhigga maleeshiyaadka riddada ay ku leeyihiin degmada ceelwaaq ee gobolka gedo mahadsanid abu xasaan dowladda xabashada etoobiya ayaa mar kale ku celisay inay ka go'an tahay qaadashada badda soomaaliya xarta abduqaadir ayaa tafaasiisha warkan eegaya dowladda xabashada etoobiya ayaa mar kale ku celisay damaceeda ku aadan qabsashada qayb ka mid ah badda soomaaliya abiy axmed oo ra-iisul wasaaraha dalkaasi ayaa kulan uu shalay magaalada adis ababa kula yeeshay xisbiyada mucaaradka wuxuu tafaasiil dheeraada uga bixiyey xaalada guud ee wadanka iyo dadaalada uu ku doonayo inuu ku qabsado badda soomaaliya wuxuu sheegay in sanadkii hore ay dhammaan dalal ka dhaca geeska afrika u direen codsi ah in etoobiya ay siiyaan marinbadeed balse aysan kasoo jawaabin kadibna ay qaadeen talaab ah inay heshiis la galaan maamulka somalilan si ay u qabsadaan qayb ka mid ah badda soomaaliya isagoo sii hadlayay ayuu sheegay in xisbiga talada etoobiya haya ee b p uu isku raacay inaan marnaba gorgortan laga gelin arrinta badda eena ka go-an tahay fulinta heshiiskii oo horaantii sanadkan la galay muuse biixi xisbiyada mucaaradka ayaa iyagana abi axmed ku taageeray damaciisa badda soomaaliya arrinkaasoo bannaanka soo dhigay in xabashidu ay ka wada siman yihiin boobka badda iyo beriga soomaaliyeed hoggaanka dowladda etoobiya ayaa mar weliba oo ay kulamo siyaasadeed qabanayaan waxay ku hadaaqaan damacooda gurracan ee ku wajahan badda soomaaliya waad mahadsantahay walaalka xaaris bulshada ku dhaqan degmada jilba ee wilaayada islaamiga jubbada dhexe ayaa goob fagaaraha ku daawaday filimkii kataabel akhbaariye ee ku soo bandhigtay weerarkii cagmarinta ahaa ee deegaanka harboole cismaan axmed uwow ayaa warbixinta warkan haya
sida loogu bartay maamulka islaamiga ah ee magaalada jilib ayaa boqolaal bulshada reer jilib fagaaraha kulanka shareecada ku daawadsiiyey muuqaalkii uu soo saaray kanaalka wararkii alkataa'ib muuqaalkaas oo ahaa weerarkii ay mujaahidiintu ku qaadeen fariisinkii dhowaan murtadiinta diinla dirirka ah ay ka samaysteen tuulada harboole bulshada oo aada ula socday dagaalka hayaa soo buux dhaafiyey barxadda kuwaas oo si wanaagsan u daawanayay muuqaalka qaar ka mid a dadkii daawaday muuqaalka ayaa u waramay warbaahinta islaamiga alandalus iyagoo aada ugu faraxsanaa jabkii gaaray maleeshiyaadka murtadiinta caawa halkan waxaan ku daawanaynaa filinka ay soo bandhigday kataayib alakhbaariya aniga ahaanteyda waxaa igu yaabka badanaa sidii ay mujaahidiintu ay garba siman ay ugu taqadumayaan dhufeysyada cadowga ee deegaanka harbolle marka akhii waxaa la dhihi karaa run ahaantii filin xiisa badan buu ahaa filin wuxuu ahaa run ahaantii qulubta muslimiinta mu'miniinta shaafiyey waa filin aan sugaynay run ahaantii allah ayaa ku mahadsan caawa waxaan ku daawanay kulanka shareecada macrakadii weyneed ee ka dhacday harboole ilaahi subxaana watacaala mujaahidiinta nasriga iyo guusha meesha uu ka siiyey indhahena waxaan ku aragnay akhii mujaahidiinta oo qaniimaysanaya gaadiidka iyo maxaabiis dagaal allah ayaa ku mahadsan waan ogeynay daraad markay meesha imaanayeen awoodda iyo xoogga ay ku faaniyeen cid walbo ilaah subxaana watacaala diintiisa ka hor imaada ilaah subxana watacaala wuxuu u ballan qaaday jab iyo haziimo ilaah subxana watacaala mujaahidiinta wuxuu u ballan qaaday guul iyo nasri waatuu ilaah subxana watacaala aayaddiisa ku leeyahay wakaana xaqan calaynaa nasru lmu'miniin ilaah subxana watacaala ayaa macigeena ah alaalaha mujaahidiinta guuleysta insha allah nasriga waa dhow yahay insha allah ilaahi subxaana watacaala halii kaalmeeyo kuwa shalay la xasuuqay ilaahi waxaan dhihi lahay naarta ilaahi ku fogeeyo walaalaha mujaahidiinta ilaahi u gargaaro waxaan joognaa beerta shareecada caawa waxaan daawanay filin aad iyo aad u qiimo badan gaalada murtadiinta kusoo duushay deegaanka harboole sida wacan meesha loogu xasuuqay aadan ugu faraxsanahay harboole raggii galoo gaalo badan laayey hambalyihi salaam baan u diraya halyaayada towxiidka gaalada har iyo habeen heegan heegan u ahaada si aad ku halaagi laheedeen halyaayada towxiidka waxaan leeyahay siilaba jibaara weerarkiina ilaahay adin guuleeyo insha allahu tacaala badda oo buuxsama murtadiinta beegsada baktigooda wara guulaystayaal oo mujaahidiin guulaha ila jira mujaahidiinta garbahooda rabbi baa gantaala suray waxaan halkan ka fiirsanaa caawa filinkii harboole kaasoo ay mujaahidiinta kusoo bandhigaan wacdaro aad iyo aad u cajiib ah dhanka kale waxaa halkan ka sheegaynaa oo aan ka caddaynaa in mujaahidiinta dhan walba ay isla socdaan xagga iclaam xagga military meel walba dagaalka shalay uu ahaa xabadiisii idaacadahan ka dhegeysanay waan maqlaynay meel ay wax marayaan anaga kama warqabin idaacadda noo soo tabinaysay marka kuwii ay imaanayso oo boola xoofteenayaan lugaha u tataagayaan marka la qabtana waxaa nyaanyuur waa ka liitaan caawa waxaa ku daawanay magaalada jilib filim xiiso aad u weyn mujaahidiinta ay soo bandhigeen filinka waa la yaabay filin khatar ayuu ahay mujaahidiinta waxaa arkay gaalada oo baktida dhulka oo yaala oo mujaahidiin ka tillaabsanayaan mujaahidiinta ilaah guulaasiiyo meel meel walba joogaan ilaah guulaasiiyo maamulka islaamiga ah ee degmada jilib ayaa juhdi ku bixinaya in bulshada ay u daaraan muuqaalada ka soo baxa alkataa'ib waxaana dadweynaha marka ay warbaahinta islaamiga landalus ka maqlaan inuu soo baxay isdaar cusub ay soo xaadiraan kulanka shareecada halkaasoo ay ku daawadaan isdaaraadka mahadsanid walaalka dhuubow salaadiinta iyo waxgaradka bulshada degmada kamsoome ee wilaayada jubbada hoose ayaa bogaadiyey weeraradii cagmarinta ahaa ee ka dhacay deegaano hoostaga magaalada kismaayo bashiir muxudiin abu ayman ayaa tafaasiisha warkan haya
saacado kadib markii ay dhaceen weeraradii taariikhda gale ee mujaahidiintu ku qaadeen isniinteena soo dhaafnay saldhigyadii cadowga uu ku lahaa deegaanada buulaxaaji harboole iyo miidow ayaa waxaa inta badan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose ka bilowday multaqayaad ballaaran oo lagu bogaadinayo guusha uu allaha mujaahidiinta ka siiyey howlgalladaasi degmada kamsuuma waxa ay dadku isugu soo baxeen fagaaraha isgoyska shareecada halkaasoo lagu qabtay multaqa ballaaran oo agaasinkiisa uu lahaa maamulka islaamiga ah ee degmadaasi ayna ka qayb galeen noocyada kala duwan ee bulshada sida culimada odayaasha dhaqanka ganacsatada ardayda madaariista iyo guud ahaan dumarka muslimaadka ee ku dhaqan degmadaasi culimada iyo dadweynaha kale ee reer kamsuuma ayaa si dareen leh u bogaadiyey guushaasi iyagoona fariin hambalya u diray halyeeyadii ka qaybgalay weeraradaasi maanta waxaan inta macnaha aan bogaadinayaa guushii ay suhoyeen mujaahidiinta oo gaar ahaan jubbada hoose wixii ka dhacay buula xaaji miido iyo xarboole iyo baarsanguuni insha allahu tacaala waxaan leenahay hani'an lakum waan soo dhowaynaynaa haddaan culummada aanu nahay jubbada hoose insha allahu tacaalaa mujaahidiinta waxaan leenahay wixii shahaada naga meesha ku qaatay inuu ilaahay shahaadadooda aqbalo wixii dhaawacana macnaha ilaahay noo dhayo boogta noo bogsiiyo insha allahu tacaala waxaan leenahay soo dhowaada guushaas iska dhaafa jubbada hoose adduunka dhan muslimiinta joogta ayay u soo hoyatay oo ku faraxday aad ayaana macnaha iyo aad ayaan ugu faraxnay gaar ahaan haddaan u nahay reer kamsuuma waana soo dhowaynaynaa anigoo ah umacadnaan oo joogta degmada kamsuuma gaar ahaan jubbada hoose waxaan halkan ugu mahadcelinayaa mujaahidiinta xamlada ku qaaday harboole buule xaaji aad ayaan u faraxsannahay farxaddeenna mid la soo koobi kara ma aha walaalaheena reer falastiin oo gaalada gumaadaysana waxaan leeyahay sabra nabadoon goobe cali xuseen oo ka mid ah dhaqanka degmada kamsuuma ayaa sidoo kale fagaaraha ka hadlay isaga oo cabiray shucuurkiisa iyo nasrigii uu allaha siiyey ciidanka towxiidka maanta waxaan isugu soo baxan soo dhaweynaynaa bishaaraynaynaa ilaahay subxaana wa tacaala ugu mahad celinaynaa uma mujaahidiinta waqaastan jeeshka jubbada hoose allaha noo barakeeye waa mahad celinaynaa waana ku faraxsannahay shucuurteenna si aan caadi inay uga muuqataa nasriga iyo guusha iyo fataacadka ilaahayna siiyey subxaanahu wa tacaala kamsuumanahay maanta waa la isku soo baxay dhaqan ganacsato haween waayeello caruur dugsiyada qur-aanka waxaan u soo badnaa maxaa inaan shucuurteenna muujinno oo aan dareensin waalena mujaahidiinta safka hore joogo in ilaahay dartii aan ula jirno qalbiga aan kala jirno niyadda aan kala jirno afka aan kala jirno aan saaka qoraxda u taagana insha allahu tacaala xamlaadkaasaan soo dhaweyn haddaan reerka musuuman nahay cirabta dambena ayagaa iska leh walcaaqibatu lilmuttaqiin ilaahay subxaana wa tacaala allahu
akbar dhowaan ay ahayd markii sidan oo kale salaadiinta iyo qeybaha kala duwan bulshada ku dhaqan degmada jamaame ee wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose ay bogaadiyeen weeraradii taariikhda gale ee mujaahidiintu ay ka fuliyeen xarumihii cadowga uu ku lahaa duleedyada magaalooyinka kismaayo iyo afmadow ee wilaayada jubbada hoose waad mahadsantahay walaalka abu ayman maleeshiyaad murtadiinta ka tirsan ayaa tiro dad shacabaha si bareer ah ugu dulay deegaano ka tirsan wilaayadii hiiraan ee bartamaha dalka soomaaliya sida uu warbixintan ku hayo yaasir maxmed wararka ka imaanaya gobolka hiiraan ayaa sheegaya in maleeshiyaadka riddada ay darawal caan ah ku dileen tuulada bacda ee u dhexaysa degmooyinka beledweyne iyo matabaan cali maxamed xerow oo kaxaynayay gaari canameydla ah ayay maleeshiyaadka murtadiintu toogteen kadib markii uu diiday inuu laba jeer siiyo lacago baad ah goobjoogayaal ayaa sheegay in ninkaana darawalka ah loo dilay lacag gaaraysa laba doolar oo keliya cali xerow ayaa soddon iyo laba sano oo xiriir ah ka shaqaynayay gaadiidka ka baxa gobolada dhexe ee aada dhanka magaalada hargeysa dhinaca kale maleeshiyaadka riddada ayaa nin darawal ah ku toogtay deegaanka teedaan ee bariga hiiraan falkaas ayaana dhacay kadib markii uu darawalku ka dhaga adeegay inuu bixiyo lacago baad ah oo la weydiistay maleeshiyaadka riddada ayaa isbaarooyin isku muuqda soo dhigtay dhowr deegaan oo ka tirsan bariga hiiraan arrinkaas oo ay walaaca ka muujinayaan dadka musaafirka ah
mahadsanid yaasir ugu dambayntii mucaaradka dowladda riddada ah ee turkiga ayaa gebi ahaanba diiday in dowladdaasi ciidamo turki ah u soo dirto dalka soomaaliya cabdiqani maxmed ayaa siyaa maqaadaya wararka naga soo gaaraya waddanka turkiga ayaa ku waramaya in mucaaradka waddankaasi ay si adag uga soo horjeesteen soo jeedin uu dhowaan madaxa dalkaasi horkeenay baarlamaanka turkiga kaas oo dhigayay in ciidamo turki ah loo diro xeebaha soomaaliya ciidamada uu sheegay madaxweynaha turkiga gaal rajab tayib erdogan in loo dirayo soomaaliya waxa ay ilaalin doonaan maraakiibtiisa sida sharci darrada ah ku boobaya khayraadka ummadda soomaaliyeed gaar ahaan kuwa shidaalka ka baara badda soomaaliya mucaaradka wadankaasi oo qaarkood xubin ka ah golaha baarlamaanka dowladda ridada turkiga ayaa sheegay in walaac ay ka muujinayaan in ciidamo hor leh loo diro soomaaliya taas oo ay sheegeen inay caqabad ku tahay waxa ay ku sheegeen amniga gudaha dowladda ridada turkiga ayaa xusulduub uga jirta boobka khayraadka dhex eegaaga badda soomaaliya wuxuuna jimcihii lasoo dhaafay madaxa wadankaasi uu baarlamaanka horgeeyey in ciidamo ka howlgala xeebaha soomaaliya la diro iyadoona goluhu ay ansixiyeen arrintaasi dowladda ridada turkiga ayaa qorsheynayso inay ka dhabayso heshiiskii dhowaan ay la gashay kooxda ridada soomaaliya kaas oo dhigayay in turkiga uu shidaal baaris ka sameeyo biyaha soomaaliya goobaha uu sahminta iyo shidaal qodista ka sameyn doono ayaana ka mid ah xeebaha dhaca gobolka mudug mahadsanid cabdiqani walaalaha muslimiinta ah ee wada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xilligan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horaysan waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu